بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قد بيننا عشر كي تضبية طبناد كتابك أبي شجاعة وحنا سوچ إذن شيخ محمد شيخ عمر ديرر waxaanaynu soo xusnay ilaa shan arrimood ama shan qaybadoo xoolaha ka mid ah oo sakadu ay ku waajibto almawaashi almawaashi waa xoolihii noolaa walasmaan waa lacagayawgii daabkii iyo lacagti ayaa labada saman la isku idhaahda wazuruuc iyo zarucuna waa wixii firaya danan dee xagga dambe abu kugu sheegi doonaa mid walba baab buu dhiganayaa intane waa wixii raashin ahaan aynu u cunno ahimaar waxaa iminka halkan si gaara ay ugu sii dhacayaan cinabka iyo ama zabiibka iyo timirta curuudu tijaara waa baacamshtarigi waa alaab kasta oo laga baacamshtaraynayo waaya marka midba gaar buu usoo qaadaya marka la eego goortay ku waajibaysa iyo shuruudaha loo xidhayo fa ama almawaashi nicmoolaydii lugaynaya dhulka waa noolkiiyo mood iyo nool baynu idhahnaa inagu wixii la sakaynaya ama maalka ah kuwani waa noolkii fatajibu zakaatu sakadu waxay ku waajibtaa fii alaaati ajnaasin saddex jinsi oo xoolaha ah saddexdaa jinsi oo minhaa ka mida waxyaabaha dhulka lugeeya wa hiya alibilu waalbaqaru waalhanam waa saddexdaa weey alibilu waalbaqaru waalhanam waa geelii iyo loodii iyo adhigii saddexdaa qaybood oon la aan sharax u baahnayn waddamada qaarkood haddaad joogto sharax ayay kaaga baahan lahaayeen iminka waa taqaanaa keena u yar iyo ka u weyniba meelaha qaarkood oo dee waylka ay ku jiraan ama waxyaabaha iska aan cidiba dhaqanin ayaa iyaguna badan dee xoolaha nool australia oo kale dee iminka geelanay soomaalidu iskuba deli jirtay banaanadu daaqaya waa loo dalxiis tagaa garanuugta oo kale un weyn oo dadka dalxiiska ayo had iyo jeer marka ay agbaraan sankay ka qabsadaan habeediisa ay sasawirayaan war maxaa unka ur ka soo kankamaysa baa la idhahaa habeediisa ay soomaaliduna san kala raacaysa ku doogsanaysa ilaain geelu marka uu cosobsado waa markuu aada u habeeriyo saddexdaa qaybood weeye wuxuu saddexdan u gooni yeelayaa waxyaabo kaleoo la dhaqdo oo aan naska ku soo aroorin in sake laga bixinayo ayaa dee jira shinnidii baynu dhaqanaa fardihii kalluunkii oo lala soo baxo digaagoo isaguna iskaba fara badan oo caalamka iminka digaaggaaba lagu cunaa waxyaabahaasi xag tijaaradeed iyo un mooyaane dee xoolo ahaan looga sakayn maayo ari marka la idhaahdana dee waa riyo iyo ido sideeddaa qaybooda qur-aanku uu tilmaamay weeye tamaaniyata aswaaj sideeddaa isku lamaan oo afartana idiyo riya marka adhigii loo kala qaado afar qaybood bay noqon afartaasaa labiyo dhadiga sideedda uu qur-aanku tilmaamaya waa kuwa wuxuu u gudbay marka mid waliba shuruud buu leeyahy shantan qayboode xoolaha ka mid ee sakadu ay ku waajibayso mid walba waa lagama maarmaan in shuruuddan soo socota laga helo waxa uu ku yihi washaraa'idu wujuubihaa sittatu ashyaa goorta xoolahan saddexda qaybooda sakadu ay ku waajibayso waxaa lagama maarmaana in laga helo lixdan shardi sittatu ashyaa lix shay ama lix shardi ayaa waxaa loo xidhayaa xoolihii noolaa markay sakadu ku waajibayso bal lixdaa u fiirso lixdan shardi haddii la waayo mid ka mid ah macnaheedu waxa weeye inaan saka waajibayn alislaam والحرية والملك التام والنصاب والحول والصوم ولحدا شرطه شرط جوهرية وحوي الإسلام إسلام لماذا المعنى هذا وحوي قفك إسلام لماذا لو قمت صفين يحوله قفك حولها له السكدو أي كوا تشيب سواء ويها قف مسلمة تقفك قال كها وحل دون ينو أشهاته حرد إسلام كأوصاق له مركز أركان إسلام كلا ويدينه أنت كهر يسوي كوا تشبت macnaha waajib lagula hadlaya maaha wax ka horeeyaa lagula hadlaya alxuriya qofkii addoonkaha isagana waxba la weydiin maayo leannahu addoonku markiisa hore aan waxbaba lahaynba addoonku waxa uu leeyahay dee sayidkiisaa leh aynu mid mid u fasirno walmilku taam milki dhammaystirani waa inuu jiro xoolahan sakadu ay kaaga waajibayso milki dhammaystiran waa inaad u leedahay milkigaaga iyo lahaanshahaaga macnaha lahaanshaha looga jeedaa milkigee lahaanshaha xoolahan aada leedahay hadduu yahay midaan dhammaystirnayn oo naaqisa markaa ilaa uu dhammaystirmo sakadii maalka kaaga waajibi mayso ee ciddii kale ee leh ayay ku waajibi milkigan masala aan dhammayska tirnay waxaa ka mid ah xoolihii waa lagu siiyey masaad guddoomanin xoolahan waa lagaa iibiyey manaad guddoomanin islaamku aad buu u tixgeliyaa waxa la idhaahdo qabdiga qabdi baa la yidhaha af carabiga af soomaaligana waxa la ydhaha guddoomashu war waxaan haddaad isiisa iguddoonsii inta aan wixii aanad gacanta ku dhigin aan lagu guddoonsiinin wax waliba waa suuragal kii ku siiyey hadduu ka noqdo dee ma lihid intaanad guddoomanin dembi wuu gelayaa laakiin adigu kulama doodi karta marka milkigii maadaam guddoomasha aanay raacin siin ha ahaado iib ha ahaado dayn lagugu soo wareejiye ha ahaato guddoomashodaasaa laga maarmaada ku xisaabtama taa iyadan annisaab nisaab baa shardiya nisaabku waxa weeyaan alqadru almuctawar liwujuubi azakaa bay dhahaan fuqahadu waa heerka marka ay xooluhu gaadhaan sakadu ay ku waajibayso shantan qaybood aynu soo sheegnay mid waliba meel cayiman xoolaha markuu gaadho ayay sakadu ku waajibtaa xoolihii noolaa wuu kuu sheegi doonaa geelii shan adhigii afartan loodii soddon lacagtii laba boqol oo dirham saasuu ka odhan doonaa waa inuu gaadhaa heerkii islaamku uu u xadiday ee la yidhi qofkaasi markuu heerkaa xoolihiisu gaadhaan sakaa ku waajibaysa marka haddii heerkaa aanay gaadhin xoolahaagu dee saka kuma waajibayso walxawl xawl baa isaguna shardiya marka xawlku waa in sanad uu soo wareegaa xadiidka tilmaamayaa waxa weeye laysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawl maalna saka kuma waajibaysa ilaa sanadku uu soo wareego xadiidkaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan sanadkiisu aada uma xoog badnaa laakiin midhka la isla waafaqsan yahay waxa weeye qadiyadda xawlka in waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadaba sanadkii hal mar un sakada la bixin jiray macnaha haddii la isku khilaafayna khilaafku waxa weeyaanu ma labiyo tobanka bilood ayuunbaa bisha bisheedii unbaa shardiya mise waana laga horraysiin karaa waana laga dambaysiin karaa khilaafku waa intaasu laakiin la islama diidana sanadkiiba hal mar inay waajibayso sanadkii sakadu hal mar unbay waajibaysa waa bishaa bisheeda wasawm soomkuna waxa weeyaan marka uu saad yahay dee waa kii afxidhnaantii wey laakiin markuu siin yahay waa foofkii foofkii xoolahani ay foofayeen waa xoolaha foofa wey ee kuwa aadinka ka xidhane raashinka loo dhiga maaha sakada haddii ay nusuusta dib ugu noqonno waajibnimadeeda waxaa tusinaya qowlu llahi tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum xoolahooda nebi maxamedoo waxaad ka qaadaa seko aad ku nadiifinayso ula ducee nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray mucaad ibnu jabal oo fiqiga iyo axkaamta aada u yaqaanay yeman buu u dirayaa markaasaa waxa uu leeyahy ummadda halkaa markaad u tagto fa aclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim ummaddaa markaad u tagto waxaad u sheegtaa inuu ilaahay ku waajibiyey sako laga qaadi doono maalqabeenkooda meel kaleba aan la geynaynina kuwooda baahanuun lagu celin doono waxa markaas uu u gudbay inuu mid mid u kala qaado maalan xoolihii noolaa laguu sheeg lixdaa shardi marka laga helo ayay sakadii ku waajibaysa qayb walbana inta laga bixinayo fasal gaara u dhiganaya fasal gaara xoolaha fasal gaara tijaaradda fasal gaar u dhigayaa lacagaha sidoo kale marka xoolihii noolaa goorta ay ku waajibaysa lixdaa shardi baa daruuriya wa ama alafmaan lacagtii fa shay-aani laba shay baa shardiya dahabkiiyo lacagti ayaa la isku idhaahdaa athaman labadoodaa marka ay ku waajibaysa laba arrimood baa shardiya waa laba shay dheh wa ama alafmaanu fa shay-aani waxaan lacagta ahee la sheegayo ee sekadu ay ku waajibaysa waa laba shay un addahabu waalfida waa dahabkiiyo lacagta dahabkiiyo lacagtunbay sekadu ku waajibtaa waxyaabo kale oo jawhar ah sida alaxjaaru lkariima ama macdanaha kale ma sheegna halkan siyaabo kale iyaga looga sakeynaya baabka macdantaa laga sakeynaya waxa u daliila markaa dahabkiiyo lacagta inay ka waajibaysa sekadu qowlu llahi tacaala suuratu tawba ilaahay wuxu uhi aayadda afar iyo soddon waaladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim kuwa kaydsanaya ee inta ay dahab iyo lacag heleen qufushay ee aan ku bixinin jihaadka ee aan ku bixinin meelaha khayrka leh ugu bushaaree cadaab kulul inay leeyihiin markii uu fasiraya cabdilaahi bnu cumar sida bukhaari ku sugan waxa uu leeyahay falam yu-addi zakaataha fa weylun lah ilan jihaadkii bay ka mid tahay jihaadku wuxuu ka mid yahay sideedda meeloodee sakada lagu bixiyo ayuu ka mid yahay marka waa kuwa aan sekadii bixinin buu inu cumar ku fasiray xadiidka muslim ku suganna waxa uu tilmaamaya ee abi hurayra uu soo warinayo qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ma min saaxibi dahabin walaa fidati laa yu-addi xaqaha ila ida kaana yowmu اlqiyaamati sufixat lahu safaaix min naar ilaa aakhiri اlxadiid markuu qofku dahab iyo lacag leeyahay adduunyadan ee uu ka bixin waayo sekadii waxaa laga dhigayaa uun safeexado balballaaran markaasaa fatukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum xagga hore hareeraha dhabarka mid walba waa lagaga tiirinaya baashii lacagta ahaydoo balballaaran fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana konton kun oo sannadood maalin dherarkiisu leegyahay ayaa lagu tiirtiirinayaa safeexadaha ballaaran midkii lacagta badnaana safeexa ee diiday sekada inuu bixiyo safeexadihiisaa badan midkan kale ee lacagta yarna safeexadihiisaa yar marka ama ha badsado ama ha yarayso xadiidkaasi waxa uu si cad u tilmaamay in sekadu ay ku waajibayso dahabka iyo lacagta hadduu qofku ka bixin waayana cuqubada uu la kulmayo ayaa xadiidku uu caddeeyey maanicu zakaa qofka sekada diida waxa uu leeyahay cuquubo adduunyo iyo cuquubo aakhiro iyo cuquubo badaniya iyo cuquubo maaliya intaaba uu leeyahay cuquubo adduunyuu leeyahayo waynu la dagaalamaynaa cuquubo aakhirana wuu leeyaho ilaahay waxaasoo cadaab uu yabo cuquubadiis waa mid xagga badanka ah oo mar la xidho iyo mar xabad lagu rido wey cuquubo maaliyana wuu leeyahay xagga maalkana waa lagu ciqaabayaayoo waa lagu labanlaabaya sekadii laba qaybood baa lagaga dhigaya marka uu bixin waayo washaraa'idu wujuubi الzakaati fiiha marka ay dahabka iyo lacagta sekada ku waajibayso shuruudaha loo shardiyayaa waxa weeyaan khamsatu ashyaa shan shardi shan shardi baa laga maarmaana qofka dahabkiisa iyo lacagtiisa ay ku waajibaysa sekadu in la helo shantaa shardi alislaamu walxuriyatu walmilku taamu walnisaabu walxawl waa shantii xoolaha shaloo shardiyaya xoolaha nool maxaa ka hadhay assawm dee foofkii baa ka hadhay nool baa la foofiyaaye dee mood lama foofiyo xoolaha noolun baa la foofiyaaye laakiin kuwa qasnadda iyaga lama foofiye si kalea loo foofiya lagu shaqeeyo marka way ka wada shanta shardi way wadaagaan labadoodu laakiin xoolaha nooli foofintunbay la dheeraayeen marka wuxuunu kuu sheegay uun lacagta ta ay sekadu ku waajibaysaa inay tahy dahabka iyo lacagta dahabka iyo alwariq shuruuddaana loo xidhayo daliilkaasina uu ku soo arooray ijmaal ahaan iyo duuduub ahaan buu mid walba u sheegayaa shanta sekadu ay ku waajibayso shuruudaha loo xidhayo markaasuu qadarka ka baxayana kusii xigsiinaya fasal mid walba fasal buu udhigayaa uu kaga warramayo qadarku ku sakoobayo waxa laga bixiyo markaasuu kusii xigsiinayaa cidda la siiyana saasuu tartiibsan yahay wa ama zuruuc sarci saraca waa kuu sheegi doonaaye fatajibu zakaatu fiiha sekadu way ku waajibaysaa bialaaati sharaa'id saddex shardi waa in la helaa saraca aynu beeranno kolkay seka ku waajibayso saddex shardi baa lagama maarmaana buu kuuri an yakuuna waa inuu yahay mimaa yasrachu اlaadamiyuun bani aadamku wuxuu beerto oo dee uu soo saaro wa an yakuuna quutan mudakharan wa an yakuuna quutan waa inuu raashin yahay mudakharan la kaydsanayo oo kayd geli kara wa an yakuuna nisaaban waa inuu nisaab yahay nisaab qadarkii ay ka waajibaysay sekadu wa huwa qadarkaasina khamsatu awsuq waa shan ratirar laa qisra calayha oo aan lahayn baalkii iyo waagadii iyo ishii iyo wixii faraha badnaaye ku nabnaa aan lahayn sidaasuu tilmaamay shuruudihii hore loo xidhayay qaarkood baa halkan ka baxaya shuruudihii xoolaha nool iyo dahabki iyo lacagta iyo loo xidhayay qaarkood baa ka baxay meesha waaya waxa uu ku yidhi waa in bani aadamku wuxuu beerto uu yahay mimaa yasrachu laadamiyuun maxaa meesha ka baxaya marka wixii aan dee bani aadamkuba beeranin way jirtaa dee raashin iska baxaa wuu jiraa oo dadku berigii hore uu kuba noolaan jiray baadiyaha oo la iska isticmaali jiray magacyada faraha badan lahaa kala duwan oo qaarkood jilaalkiiba la isticmaali jiray sida bahashaha hoobta iyo ay ka mid ahayd marka kuwa aynaan beerin ma aha ee waa kuwaynu beerno qamadidii hadhuurkii arabakhirtii digirtii raashinkaa aynu inagu beeranay dadku uu soo saaro wey kaawdka ka baxa maaha quut mudahara raashin la kaydsada waa inuu yahay waxaa ka baxaya waxaan la idhaahdo khudradda alkhudrawaat fujtabiliskaasaa ka baxaya wixii khudradnimo loo cuno ama casiir laga dhigay dee la marwajiyo marka beerroobaadkii uunbay halkan ku sheegan laakiin beerbiyoodka wixii ka soo baxayey ayaa ka baxaya meesha wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam lama sakayn jirin waxyaabaha yaryar a'imada qaarkood way sheegaan sida xanafiyada iyo in beeraha beerbiyoodka ah wixii ka soo baxay ee khudrada la sakaynayo waxaase ay u badan yihiin culimmadu inaanu sake gelayn kaas waxaase loo badan yahay in lagu dabiqayo qowluhu tacaala wa aatuu xaqahu yowma xasaadi waxa sunno ahun maalinkaad soo goosato inaad wax ka bixiso ayaa fiican oo naskaa caamka ah buu iska soo geli doonaayoo maalinkaa goosataan beerahaa wax ka bixiya sadaqa sunnaahu baa laga bixin doonaa leannahu quut ma ahe waa khudrad faakiha wey mudakhar ma ahoo kayd ma geli karo waxyaabahani markaan mawaadkan kimikalka iyo dee waxaa lagu darin ee wuxuu iska dabiici yihiin dee khudraddaasi way iska burburaysaa way baaba-aysa halkaasuu ku baxay nisaabna waa inuu gaadhsiisan yahay nisaab nisaabka waa heerka uu ku sakoobayo heerkuu ku sakoobaya waa khamsatu awsuq waxa beeraha inooga baxa goortay saka ku waajibayso waa inuu gaadhsiisan yahay khamsatu awsuq khamsatu awsuq wasqiga waa laba jawaan oo liidmadooba ah jawaanadaa waaweyne markaas boqolka galaana baa la yidhaahdaa ayaa la yidhaahdaa wasqi marka shan wasqina waa toban kiintaal si kale haddii loo dhigana waa hal tanun ha labaatan gadbadood ba halka tan ama toban kiintaal hal tanun markuu gaadhsiisan yahay baa waa kun kiile goortaasuu noqonayaa mid uu ku waajibo sekadu laa qishra calayha aanu ku jirin wax baalah waa inuu dhilan yahay waa in la tumay waa inuu safaysan yahay hadhuurhkii arabakhidii digirtii bariiskii mid waliba waa inuu safaysan yahay oo sidan iminka jawaanada loogu shubee lainoogu soo dhoofiyo sidaa waa inuu yahay laakiin marka uudka yahay ama halkaa ku tuulan yahay maca balkiisii maya taa maaha wixii saafiya lagu xisaabtamaya kaa weeye sarici wa ama timaar midhihii iyagu fatajibu azakaatu sakadu waxa ay ku waajibtaa xagga midhaha fii shay-ayni minhaa laba shay oo midhaha ka mid ah ayuunbay saka ku waajibtaa hamaratu nakhl midhaha nakhiisha wa hamaratu lkard iyo midhaha cinabka labadaasu ayaa laga qaaday oo marka nakhiisha midhaheedu dee kolka hore waa xasiid oo rutab baa la idhaahdaa marka malabka laga saaro timir baa la idhaha atamr timirtaasu ka waajibaysa baalkan cinab baa la idhaha ama karm ayaa ayaa karmigu waa cinabkii inta hore u xasiidaya ay wey malabka leeyihi marka laakiin la tuujiyo sabiib buu noqonayaa kaasi baa markaa sabiibkaa wey abi daa-uud xadiidka uu warinaya iyo tirmidi ee xasanka ah waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu amar ku bixiyey an yukhrasa alcinab kamaa yukhrasu nakhr in la qiyaaso geetimireedka iyo geedkan kale ee cinabka wa tu'khadu zakaatuhu zabiiban kamaa tu'khadu sadaqatu nakli tamran mid walba wakhtiga la sakaynaya kana waa markuu sabiib noqdo kana waa markuu timir noqdo ayaa la sakaynaya marka rag khubaraa buu diri jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo beerahaadu yaqaano wuxuu odhanayaa bal soo qiyaas meel heblaayo beeraha ku yaala dabeedna wuu qiyaasaya waa nin markaa aada farsamada u yaqaano xariifku waa beer marka wuxuu leeyahy beertan imika inkastay xasiid tahay oo rudabaytoo malabkii uu ku jiro nakhiishaasi waxay noqonaysaa intaasoo koosaradood intaasoo koosaradood cinabka halkaa ka lushaa wuxuu noqonayaa intaasoo kilooyo sabiiba wuu ku dhawaynaya kars kharsi baa laga waa qiyaas taasaa lagu qiyaasi jiray waktiga sekada iyo waktiga cashuurta laga qaadaya iyo kharaajka maalka la idhaahda iyo kharaajku dee waxaa wixii laga qaadayay gaalada waxyaabahaas oo dhan qiyaastaasaa lagu sameynaya marka wakhtigaa nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaa qaybood ayuunbaa la sakayn jiray wa sharaa'idu wujuubi azakaati fiiha marka ay sakadu waajibayso cinabka iyo timirta ay ku waajibayso waxaa shardiga arbacatu ashyaa afar shardi alislaamu walxuriyatu walmilku taamu walnisaab dee laba shardi baa inaga hadhay oo kuwaa hore ay lahaayeen oo ah xawlka iyo soomka soo ma jiro waxaan la foofin maayo xawlna ma jiro oo sidoodaba shantan qaybood ee uu ku yidhi xoolaha shantaa qaybood baa seke laga qaadaa buuri xawlkan labiyo tobanka bilooda ee soo wareegayaa waxaa loo shardiyaa uun saddex ka mid a saddexdaasi waa kuwe waa xoolaha nool iyo lacagta dahab iyo lacag israaciyo hamanka iyo tijaaradda laakiin firidan la cunayo ee raashinka inoo ah iyo timaartan midhahan beeraha iyaga looma shardiyo inuu xawlu soo wareego looma shardiyo ee kolka la gooyo uun ayuunbaa la bixinayaa qadarka uu kuu sheegi doono ee sekadooda ay tahay halkaa mar haddii la sekeeyo dabeed stoorka la dhigo ama sidii soomaalidu isticmaali jirtay bohosha lagu shubo sanadka dambe haba gaadhe la sekayn maayo sekadooda waa hal mar uun waayo shuruudda lixda ah shardi kalay raaciyaan culimmadu siiba madhabka maalikiyadu hawsii baac dheeraadee shardigaasoo ah maalka la sakaynayaa inuu yahay maalu naamin maal kobcaya maalku goorta uu sikoobayo waa inuu yahay dhaqaale ahaan waa taxliil iqtisaadiya maal kobcaya oo kordhi karaya waa inuu yahay mid kordhi karaya waxa aan kordhaynin kolkaa gurigaa aad dhisatay ma kordhayo wixii dee ka soo baxa un mooyaane gaadiidka aada isticmaasho dee ma kordhaya halkiisii buu taagan yahay midhahan sanadkan aada goosatee si aada u cunto ama u intifaacsata halkan dhigatay dee ma kordhayaan haddii tijaarad la gelinaya waa baab kale laakiin marka intoo la beerto halkan la dhigo ma kordhayaana dee way oolayaan oo waa la raashisanayaan laakiin lacagtii iyo dahabkii iyo xoolihii noolaa mid waliba wuu kordhi karayaa waa naamin bific bilficli aw naamin bilquwa ama waaba mid si toosa si toosa oo tilqaa'iya buu isaga kobcayaa sida xoolaha nool oo kale dee xoolaha noole way iska kobcayaanoo kanna wuu iska dhalayaa wuu iska caanaysanayaa haddaad is tidhaahda jooji maba joogsanayaba isagaaba bilficli si toosu isaga kordhaya kobcaya lacagtiina waxa ay la kari karaa in markaa lagu shaqeeyo oo aanad dhiganina dee inaad cid u dhiibto ama aada uga rogrogto ayaad kari karaysaa dahabka iyo lacagta marka kaasina ficil ahaan buu u korayaa kanina wuxuu awoodi karaa inuu kobco waa lagu shaqayn karaa marka shardigaasi waa shardi muhiima marar badanna waxyaabaha qaarkood oo sekadu aanay ku waajibin waa shardi loo tixgeliyo markaa tan uu ku yidhi hal mar unbay ku waajibaysaa midhahan beeraha dee markii haddii laga sakeeyey inta ka dambaysa naami baanu ahayn halkaa mar waa laga qaaday wixiis laakiin inta ka dambaysa waa raashin la dhigay oo aan lagu shaqaynaynin oo aan la rogrogayn waaya taasna halkaasuu kaa gudbay waxau yihi wa amaa curuudu tijaara alaabta baayac mushtariga fatajibu azakaatu fiiha sakadu way ku waajibaysaa bisharaa'id almadkuura shuruudihii lagu soo sheegay fi lasmaan lacagta tamanka waa dahabka iyo lacagta shuruuddaynu ku soo sheegnay ayuunbaa tijaaraddana loo xidhaa oo shan shardi ahaa dabcan lixdii shardiya bilowgii midunbaa ka maqnaay oo ah kii foofka xoolaha la foofinaya markaa qofkan bixinaya waa inuu muslim yahay xor yahay milkigiisuu dhammaystiran yahay oo waxaanuu ku baac mushtaraynayo waa inuu milkisan yahay sidoo kale waa inuu nisaabkii gaadhaa waxaanuu ku tijaaraynaya waa inuu nisaabkii gaadhaa xawlna waa inuu jiraa xawl oo labiyo toban bilood ay usoo wareegaan shuruudaha shanta abaa loo xidhayaa baacmushtarigii baacmushtariguna dee wax weynna wuu noqon karaa wax yarna wuu noqon karaa ilaa islaantaa yare tamaandhada iibinaysa iyo taajirkaa muwaaridka ee sii dhoofinaya soo dhoofinaya de waa baac mushtari weyn taajir baa la idhaahdaa taajir waxa weeya ganacsade af carabiga marka la rogo taajir innagu waxaynu u naqaanaa qofka maalka badan leh kaa waxaa la idhahdaa af carabiga alkhaniy hani baa la idhaha waa khani kan kale laakiin wuxuun ka shaqaysanaya wuxuu ama ha badnaada ama ha yaraadee af carabiga waa taajir af soomaaligana waa qof dee ganacsanaya ama baac mushtariya oo shaqaysanaya marka habka loo sakaynayo badeecadan tijaaradda iyo kuwa kaleba mid walba baab gaara ayuu u dhigayaa marka halkiisaynu mid walba ku gaadhayna wuxuu soo horraysiiyey kolka aada u baaca mushtarigana waa lagu murmay oo tijaaradeeda macnaha xagga min xayu daliil daliilada baaca mushtariga macnaha maalka tijaaradda daliilka sheegaya in sekadu ay ku waajibayso ayaa u badan daliil caama daliil caama buu u badan yahay daliilada khaaska abaa ku yar sidaa daraaddeed baa culimmadu ay ku yaro burmeen laakiin dee qowlka jumhuurtu ay qabaanee qawiga ah cilmi iyo caqliba waafaqayaa waxa weeyaan in qofku xoolaha haystee baaca mushtariga ah uu uga sakaynayo uun sida kuwa kale looga sakaynayo ilaahay baa wuxuu ihi anfiquu min طayibaati maa kasabtu wixii aad shaqaysateen wax ka bixiya anfiquu min طayibaati maa kasabtu waxaad kasabteen shaqaysateen wax ka bixiya mujaahid waxa uu leeyay naزlat fi tijaara tijaaraday kusoo degtay imaamu nasafi tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahy wa fiihi daliilu calaa wujuubi الzakaati fi amwaali tijaara waxa aayaddu ay daliil u tahay xoolaha baaca mushtariga inay sekadu ku waajibayso abu daawuud waxa uu ka warinayaa can samurata bni jundub radia allahu canhu qaala ama bacd faina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana yaamuruna an nukhrija sadaqa mima nucidu lilbayc wاlmuraadu bالsadaqa azakaa wuxuu nabiguna faray buu leeyahy saxaabigaas waxa aanu iibka u diyaarinee baaca mushtarigaa inaanu sadaqada ka bixino sadaqadaa waxay ku fasireen culimada sakada waaya fasalkan wuxuu u gudbayaa inuu wax inooga sheego habka loo sakaynayo xoolaha nool ee runtii ilaahay uu inagu gallabay dhaqaalaheennana lafdhabarta waa xoolaha sida loo sakaynayo mar hadduu ilaahay nicmadaa ku siiyey nicmadaa mahadnaqeedu waxa weeye in aad ka bixiso inta uu ku faray inta uu ku faray inaad ka bixiso sunno iyo fara mid kasta ahaadee wixii lagu wax ka bixi inaad ka bixisaabaa nicmada mahadnaqeeda ah wuu soo kala horraysiiyey kolkaasaa dabeedna geelii buu soo horraysiinayaa ishinkii wa awalu nisaabi alibili khamsun geelu halka ugu horreeya ee uu ku sakoobaa waa shan wa fiihaa shaatun neef adhiyaana lagu leeyahay neef adhiya marka dee geeli qofkii sidii buu ugu joogayaa neef adhi unbuu soo iibinaya hadduu isagoo haystana uu ka bixin haddii kalena intuu soo iibiyu bixin lamana ogola sideedaba halkan aynu markaynu xoolaha nool marayno inuu qofku qiimo wax ku bixiyo waxa la bixinayaa dhogorta wey saa u fahma reer miiga way isku yaro dabarogtaadoo sayladunbay ka qiimeeyaan neefkii uu bixinaya ama ari ha ahaado ama ashin ha ishin ha ahaado way dhacdaa dadka magaalada joogaa markay bixinayaan sekada dabeedna qaalin afar jira baa igu waajibtay sayladuu ka qiimeynaya amba maanu qaybiya masaakiinta inta iskaga duubmi lahayd taa looma baahne waxa la doonaya dhogorta neef dhogora baa la doonaya daruuri maaha inaad xerada ka soo saarto ee waa in dhogortii unaad bixiso ama cidi ha ku siiso ama adigu soo iibi dhogor baa la rabaa wa fii cashrin shaataani tobanka geela laba neef aadhiya wey wa fii khamsata cashara halaatu shiyaah shan iyo tobanka geela ah waa saddex neef oo adhiya wa fii cishriina arbacu shiyaah labaatanka geelana waa afar adhiya neefka adhigee sidiisaba sekada gudayaana waa ri saddex ri ama orgax saddex jira iyo neef ida ahoo laba jira waayo way kala tayaroon yihiin idaha iyo riyuhu way kala itaarroon yihiin waxaa laga yaabaa neefka riyaha ahi markuu laba jir yahay dee waa waxar waxar baa la idhaahdaa ama ugeyb ayay noqonaysa goortay laakiin ceesaan gaari kartaa waa saddex jiru iduhu laakiin marka ay sanadka dambe galaanba wuxuu noqonayaa waaba wan ama sabeen way kala tayaroon yihin halkaasaa laga duulaya geelu ilaa labaatanka ayuunba adhi laga bixiyaa waa kasii gudba waxau ku yidhi fii khamsin wa cishriina bintu makhaab geelu markuu shan iyo labaatan noqdo ayaa la bixinayaa qaalinta laba jirka ah waa qaalin yar bintu makhaab inahooye waxay yidhahdaan inahooye urey ayay odhan jireen soomaalidu fuqahadii hore waa mid hooyadeed riman tahay hooyadeed baa riman marka waa qaalmaha yare ay la weynta ah ee uurta buuran ayuumaa mid ka mida la bixin doonaa wa fii sittin wa halaaiina bintu labuun geelu markuu lix iyo soddon marayo waxaa ina hooye caanalay baa la ayaa markaana la bixin waa mid da-dii labaad hooyadeed dhashay qaalin saddex jira baa la bixinaya weli iyada laftigeedu busbus bay iska leedahayoo ma sii weynaa oo ishin sii weyn maaha qaalin sii weyn maaha qaalin yar nooca geela ugu jabanun da-dii labaad bay hooyadee dhashay sanadii saddexaad waa lix iyo soddonkii wa fii sittin wa arbaciina xiqa toban kalun kusii daroo lix iyo afartan markuu geeli marayo inta reer mi odayaasha reer miyigoo xafidsan yihiin reer magaalkuunbay ku yaro laaqan tahay numbariskan uu dushay ka hayaan odayaashu leanna waxbuu ku bixiyaa marka lix iyo afartankii waa qaalina farjira inta ka dhaxaysa awqaas baa laydha waqs sharcigu u dhaafa lagu xisaabin maayo toban kaa halaa lix iyo soddon ilaa lix iyo afartan intaa qaalintii horunbaa shaqaynaysa toban sano haddaad doonto intaa ku bixi waxba kugu kordhi maayaan waqsi baa laydhaa lacagtiiyo kama suurowdo ee dahabka iyo laakiin xoolaha nool baa lagu dhaafay intaa waa qadar la cafiyey xiqadu waa mid mutaysatay inuu awrku abaahiyo waa qaalina farjira oo geela sida badan taabagalka ah mudakarka ah tigaada cuna qaalmihiisu kolka ay gaadhaana farjir waa abaahiyi kara awrku marka xiqa waxay mutaysatay inay rinto wa fii ixdaa wa sitiina jadaca koob iyo lixdankii waxaa ka waajibaya mid ilka jabisay waa shan jir ragga geelyaqaankii waa garanaya wa fii ixdaa wa sitiina jadaca koob iyo lixdankii in dooraa markaa lasoo dhaafay tiro dhowraa lasoo socday wa fii sittin wa sabciina bintaa labuun lix iyo toddobaatankiina waa laba qaalmood oo ah saddex jiro bintulabuun waynu isla garanay waa qaalin saddex jira geelu markuu marayo intaa lix iyo toddobaatan wa fii ixdaa wa tisciina xiqataan geelu marka uu marayo koob iyo sagaashan laba qaalmoodaa farjiraa la bixinaya waa ku adagtay reer miyiga ilaa man casamahu allah cid ilaha u dhowro oo iimaanle mooyaane laba qaalmood oo afar jir ahoo baar furan oo sidaa waa dhuubyaalaynaya waa ku adagtay wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatan kolku geelu marayo halaadu banaati labuun oo saddex qaalmood oo ah saddex jiro waa boqol iyo koob iyo labaatan kadin buu dul maray geelkadina bay leeyihin reer hebel wey iminka dee waaba iska jadeen xoolihii oo waxaa laga yaabaa gaarilan kurusani inuu intanba noqdoba ninkaadhana kadinka raacaya u faytay in toban kun oo dollar aanay dhaafin baaba laga yaaba boqol halaad ama boqol dollara gedigeediiba way soo urureenba xoolihii macnaha sida loo qiimaysiday waaya uma fii kulli arbaciina intaa marka la dhaafo boqol iyo koob iyo labaatan wuu istira habku wuu isbedelayaa seka bixintu waxaa laguu dhiidhiibayaa kolkaa tiro ayaa laguu dhiibaya uma marka la dhaafo boqol iyo koob iyo labaatan fii kulli arbaciina bintulabuun afartan walba waa qaalin saddex jira wa fii kulli khamsiina xiqa konton walbana waxa weeyaan maxay shan jir xiqa ma afar jir afartan walba waa waxaa la bixinayaa un qaalin saddex jira konton walbana waxaa la bixinayaa mid afar jira markuu laba boqol gaadho geeli itifaaquulfardaan baa laydhaha labadan qadar baa iswaafaqaya oo dee qolada xisaabtu waa garanaysaae waa shan afartan ama afar konton marka afar konton haddii la idhaahdo labadii boqol de waxaa la bixinaya afar qaalmood oo afar jira haddii laga eego dhinaca afartanadana shan afartan weeyo shan qaalmood oo mistex jira baa la bixinaya marka geelu fadhiga uu noqdo waa fadhigaas weeye faraha badan ee halkaa isugu yimi sekada laga bixinaya waa sidaa weeye waa la muquuninaya waxba qofku ku lexa jeclaabi maayo xoolaha markuu qofku sekada ka bixinayana sekada lafteeda inuu eego maaha waa inuu hadduu sekada eego xeradana eegaa ha hadduu intuu dhiibayo eego qasnadana waa inuu eegaa ama akoonka inta ku jirta sidaas uu ku iimaansan karayaa ee aanu sekada sii eegin mood iyo nool mid kasta ha ahaatee geeli waa caynka ah geeli sidaasaa sekadiisi ay noqotay habka looga sakeynayo iyo cidda la siinayana bal kollay xaggaa dambe ayaa uu ku sheegi doonaa aynu kollay kusoo qaadan doonaa wa awalu nisaabi albaqar wa awalu nisaabi albaqar looda nisaabkeeda waxaa u horreeya halaaduuna soddon looda halka u horraysa sekadeeduba ay ka bilaabmaysaaba adhiga in yar ka sokaysaaye waa soddonka maxaa jeer ay soddon gaadho meeshaas sekama waa wixii ka horeeya waa saco saco yar wey marka halihii iyo sacihii way kala duwanaadeeno halihiina way ku waajibtay sacihiina kumay waajib wa fiiha tabiicun waxaa ku waajibaya dibi yar dibigaa yare curuufka ee urta burana laba jirka la idhaahdo kaasaa tabiic waa kaa hooyadii oo ka gudhay daba soconaya tabiic waa taabic liummi hooyadii buu daba socdaa intii uu ka gudhay mid kale oo uu kaga hadhana may dhalin tabiic baa laga wa fii arbaciina musinna wa fii arbaciina afartankiina waxaa lagu yeelanayaa musinna mid la soo ilka baxday ayaa lagu yeelan doonaa qaalin la ilka baxday wa calaa haadaa sidaasun abadan weligaaba faqis kuwa halkaasun dee kasii soco buu kuuri maxaynu islaamna warkeedu wuu iska uruursan yahin looda oo hawsheeduba waa yartayba afartan walbana waa qaalin la ilka baxday oo saddex jira soddon walbana waa dibi yar dee tiradii ama waa xaggan ama waa xaggan saasunbay usoconaysa inta u dhexdhexaysa had iyo jeerna waqsi baa la idhaahdaaoo waa laga dhaafay waa laga dhaafay halkaasina waa lo-dii qadarka lagu sakeeyeyo sida loo sakeeyey waxa la bixinayo wa awalu nisaabi alqanami arbacuun afartan buu ku sakoobaya adhigii wa awalu nisaabi alhanam hanamka nisaabkiisa ugu horeeya halka ugu nisaab garata waa halka ugu horeeya ee sekadu ay kaga waajibaysa waa afartan way isku wada dhowdhow yihiin kolka aada nisba ahaan eegto wax badan isma sii dheeraa shanta geela afartanka adhigaa tobankan ratirar lacagta qadarkeeda waa meelo isku dhowdhow bay ka bilaabmayaan aleele lo-da unbaa malaha la odhan karaa way yaro badan tahay laakiin intan kale way isku dhowdhow yihiin afartankii adhig ahaa dee marka sideed loo qaybiyo shan kolka afartan loo qaybiyo min sideed baa ku hagaagaya oo neef sideeddii neefe adhayihiba waa inay udhigmayaan shan neef geela ay udhigmayaan kolka dhinaca laga eego way isku dhowdhow yihiin wa fiihaa waxaa ku waajibaya afartankii shaatun jadaca shaatun jadaca waa neef fadhiyahoo ilka jabiyey oo min ada'ni idaha ka mid a waa intii hore aynu soo qadinay shaatun jadacatun min ada'ni neef ilka jabiyo idaha ah neefkaa laba jirka ah aw haniyatun min almacz ama mid ilkaha la soo baxdo riyaha ah dee laba jirkiina wiilka jabiyey saddex jirkiina waa usoo baxaa waaya marka riyi iyo idihii saasay u kala horeeyaan oo idahana laba jirkaa gudaya sabeenaha laba jirkaa riyahana kuwa saddex jirkaa unbaa gudaya taynu horeba usoo xusaynin intan oo dhamina axaadiidtay ku wada sugan yihin marka neefka adhiga ah ee la bixinayaa waa inaanu ka yaraanin kuwan oo baraar buu noqonayaa hadduu dee idihii ay ka yaryihiin laba jir waa baraar riyihii haddii ay ka yaraadaan saddex jirna waa waxar weeye kuwaana looma baahnee masaakiinta iyo bulshada iyo sideedan qolo neef waxu taraya waa inuu yahy neefkani ama la iibsan karaya ama la cuni karayo dee kollay kitaabku uu iska koobkooban yahay neefka la bixinaya sidoo kale waa inuu neefka dhexeyn yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu mucaadirayo wuxuu idhi iyaaka wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa wanaagsan iska ilaali xoolahooda kuwa wanaagsan kuwa xunna waa la iska ilaalinaya laakiin kuwa dhexaa la qaadaya neefka dhexe xagga shirayska xagga caafimaadka xagga muuqaalka neefka dhexe ayaa la bixinaya haddii qofku uu bixiyo neefkii u shishlaa ama mid iskaba riman uu bixiyo ama mid lamaan uu bixiyo zaada khayran khayr buu kordhiyey khayr isagunbaa markaa siyaado la yimi oo ku tabarucay waaye taana waynu kasii gudubnay wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankii shaataani laba neefoo adhiyaa lagu leeyay marka adhiga laga bilaabo afartan ilamaa la gaadhayo boqol iyo koob iyo labaatan inta ka dhaxaysa waa hal neefun afartan baa laga bilaabay ilaa boqol iyo labaatan macnaha waa laba saddex baa lagu sii dhuftay ilaa saddex laabkiisa waa hal neefun adhigii marka uu dhaafo boqol iyo labaatan ee midh uu kusoo kordhu boqol iyo koob iyo labaatan noqdo ayuu neefkii labaad waajibaya reer miyigu waxay taa u bixiyeen lex garoondila nayl yar baa ku dhalatay adhigiioo boqol iyo labaatan ah midunbuu bixin jiray middaasu iskaga waday sanadahanba laakiin hal naylun baa dhalatay midka roondila bay dhah dilid bay ka dhigeen saka waajibidii inay dilina way wanaajiso adhigii baa batae waxaa markaa soo kordho laba neef bay noqotay wa fii miatayni waa waaxida laba boqol iyo hal markuu adhigii marayo talaatu shiyaahin waa saddex neef macnaa laga bilaabo boqol iyo koob iyo labaatan ilamaa iyo laba boqol iska labadii neef boqol iyo koob iyo labaatan ilaa laba boqol intaasi waa laba neef qadarka la dhaafay adhiga ila waa adhi raafyar ah ayaa aada u sii badan talaatu shiya marka adhigii wuxuu noqday waa ali laba xubnooda ama laba tiro ama laba boqol ista ereyada la isticmaalo kolba waa saddex neef odhaya wa fii arbaci miatin arbacu shiyaah afartii boqol oo afar neef oo odhaya uma fii kulli miatin shaatun intaa kadibna boqolkiiba waa neef ma isfahamnay waa warcad wey arigu iska kooban yahi afartanka ilaa boqol iyo koob iyo labaatanka ilaa labada boqol intaa saddexdaas raqam ayuunbaa la sheeg sheegay intaa wixii kasii dambeeya waa boqolkiiba waa neef fadhiya dadku xaalufkaa ku batay iyo abaaraha oo boqolaalkii way iska soo urureen xaymo ayay kusoo urureen qolo waliba xa- kii boqolaal haysan jirayba xaym bay iskaga ururtay markay abaartii ku kacday sidaasaa kutugna ku sugnaa kitaabkii abubakar sidiiq uu u dhiibay anas ibnu malik si uu markaa eh, dee u gaadhsi dadka uu kala sheego qof walba wixii lagu leeyahay intaa haddaynu kasii gudubno waxaynu halkan usii gudbaynaa xoolihii la isku darsaday wuxuu uhi walkhaliitaani labadan qofe wax isku darsaday yusakiyaani zakaata alwaaxid qof keligii siduu u sakeeyo ayuunba iyaguna u sakaynaya macnaha xoolihii noolaa waxaa suuragala inuu qofku keligii leeyahy waxaa kaloo suuragala in la isku dardarsaday in la isku darsado maalan intii isku qoyska ahayd intay dhexladeen ayay dib isugu darsadeen ama dadkeennan magaaladaaba qaarkood ay dhacdaa xaymahooda iyo xoolahooda inay qaar u dhiibtaan oo halkaana in yaroo luga uu ku yeesho dabeedna uu idhaahda hebel adugu halahayga hay sacahayga hay xayntaydan yaray hay ay dhacdaa marka khaliitaan baa laydhaha waina kaiira min alkhuladaai la yabqii bacduhum calaa bacd waa go-aankii nebi daawud ayuu ahaa lagu canaantay marka khaliid khuladaa waa dadka isku darsada xoolaha inta badanna ereyga waxaa loo isticmaalaa xoolaha nool dadka isku darsadaa sida qaalibka waa saas wey ila qisadaasiba xoolo nool bay ka warramaysa shariikaan iyabaa la idhaahdaa dadka waxa kale isku darsada moodka xoolaha kaashka iyo tijaarada iyo dadka isku darsada waa shariikaan waa laba shariik haddaba labadan qofe xoolihii noolaa isku darsaday yusakiyaani zakaata alwaaxid qof quri siduu u sakeeyuunbay u sakaynayaan taa macnaheedu waxa weeye haddii qofkii aada xoolaha u dhiibatay uu isagu keligii eh, adigu aada bixiso isaguna uu diido may ansixin weeye isagu wuu diiday adiguna waad bixisay intaadii baad bixisay ma ansaxaya laba neef oo adhayaa laydinku lahaa Eh, maaragtay tobankii ne halaad adigu neefkaagii waad bixisay laakiin isagu kiisii muu bixinin sekadaasi may ansixin Eh, xalku waxa weeyaanuun inaad eh, ka soocato oo shantaada aad ka sakayso iyo inaad adigu labadaba wada sakayso oo aad dee bixiso intaa mushqaladba uga dhig haddaad doonayso war ma kaa bixiya kaagana bakhayl yahow ii igmown dabeetana labadii neef oo adhaya hasaa ku bixi halku waa labalaa laakiin inaad tidhahda maxaa iga galay isaguba intiisa dee uu hor joogaayo ha ka bixiyo maya waa qof qura siduu seke waa macnaha wuxuunay ka dhigan tahay qofkii oo labadii neef la kala hadhay ayuun bay ka dhigan tahay arrintaa la iska fiirsado in badan baa reer magaalku ku dagmaa goortay haddaba sidii shaksi qura u sakaynayaan waa marka intan laga helo bisabci sharaa'id bisabci sharaa'id marka toddobadan shardiya soo socda la helo goortaasay lagama ayaa si qura ay wada sakaynayaan laakiin haddii toddobadan aan la haynin oo toddobadan shay ay midoobi waayaan waxa ay u kala sakaynayaan sidii laba qof oo kale idaa kaana almaraaxu waaxidan marka xeradu ay mid tahay walmasraxu waaxidan foofkuna uu yahay meel keliya walmarca waaxidan meesha ay xooluhu daaqaana ay mid keliya tahay walfaxlu waaxidan qoodhuna mid keliya tahay walmashrabu waaxidan ceelkuna mid keliya uu yahay walxaalibu waaxidan qowsaarkuna mid keliya uu yahay aa macnaha ka raaca ee foofiye ciidanka ah wa mowdicu alxalb meesha lagu lisaano waaxidan meel keliya ay tahay intaa way waa inay ka midayseen xooluhu hadday intaa ku kala baydhaan kana xoolihiisa gaar buu u sakaynayaa kana gaar buu u sakaynayaa kii horeynu markaa sheegaynay way ka kala baydi karaan oo intaada gaar baad u bixin karta intiisana ha iska bixiya wad cunka laakiin way isku sakoobayaan iyo way kala sakoobayaan arrin kalea ku hoos jirta matalan afartan adhiga ayaa isugu kiin jiraa afartan kaa adhiga ahi hadday intan ka midaysay neef baa la bixinaya haddaana intan ka midaysnayna si kaba ma waajibin ya si kaba ma waajibin si kale u dhig siddeetan ariyaa isugu kiin jira hadday intan ka midaysan yihiin waa maxay waa neef keliya haddaana intan ka midaysnayna de waa laba neefo waa laba afartan waa laba afartan ha si kale sidaa darteed ilaahay lagama hoos tuso nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayo wuxuu lahaa xoolo kala jooga la iskuma dari karo kuwo isku jirana lama kala kaxayn karo a hoos tusida lagama ogo lama ogola iyo ka muquurashada xoolo isku jira yaan la kala kaxaynin buuri oo isku sakoobay oo dadkii xoolahan lahaa marka la yidhaahdo saka ururiyii baa soo socda xukuumaddii soo dirtay war sideed iyay odhanin inoo kala sooc wixeen afartankeenna inoo kala sooc si aan saka bay inoogu waajibin iyagoo sakada ka cararaya haddii saka ururiyihii uu yimaado yuu odhanin isku dara qaar aan waxba ku waajibinba kani labaatan buu gaar u haystaa kanina labaatan buu gaar u haystaa waar sakadu ha idinku waajibtee isku dara yuu odhan oo yuu iskaga didinin ariga isagoo saka doonaya inay u badato kanna waa lala hadlay sakada ururinaya kan bixinayana waa lala hadlay saas wey midhka way isku sakaynayaan way isku sakoobayaan taasaa ku hoos jirta marka dee intan waa la dadka badankiisu u garanaya waa dhallinyaran bay ku adkaanaysaa xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun ayaad ka akhriyaysaa suuratu naxl turiixuuna wakhtigaad soo carraadinaysaa waxiina tasraxuuna markaa foofinaysaan xooluhu maraaxu waa meeshii ay ku soo carraadayeen xeradii masraxuna waa waddaday ka foofayeen eeryaday ka foofayeen maracaagu waa eeryaday daaqaan oo waxaa dhacda xoolaha mararka qaarkood inay isku foofla yihiin kala xidhana yihiin way dhacdaa baadiyaha oo maalintii qof quri wada raaco isku meel keliya kaymo qurana soo wada daaqaan habeenkiina halkaa la isu taago miscirirta oo dabeetana loo kala duwo labada xeero taasaa dhacda taa lama doonayo waana labaduba midaysan yihin faxliguna waa inuu waaxid iyo qoodhu qoodhaasi noocay doonaysa ha ahaato adhigi eeshin mid kastaba ha ahaatee waana qoodh u midaysanta mashrabkuna waa ceelka hadday laba berkadood ku kala arooraan iyadana way kala sakoobayaan kala sakoobayaanna axkaamta aynu sheegnayba ka ratib maysa xaalibkuna waa qofka lisa qofka lisa oo markay inta badan isku xeran yihiin sida qaalibkaa dadunbaa wada lisa a marka mararka qaarkoodna way dhacdaaba iyagoo isku intan kale oo dhan isku mid ah in kolka xerada soo galaan islaantaasina buulkeeda ka soo baxda taasina buulkeeda dabeetana mid waliba tobankeeda idaadada ma riyaad ay gaar u lisato ama mid waliba shantiisa halaad uu gaar u listo way dhacdaa marka dadkan lisaya ee ku howlan ee daryeelaya xoolaha ee dhibtii marinaya nadiifinaya ciddihii ka guraya ragaadinaya waanu qofkaa ka shaqaynayaana waa inu qof midaysan yahay oo lagu halaynaya laakiin hadday kala ciidan yihiin oo kala dad yihiin iyagana baabkan way ka baxeen mawdicu lxalbi waaxidan meesha lagu liso maxaa la yidhahda halka lagu liso xoolaha dee inta badan markay caanadiiqiyo waxaa iska noqoteen xoolaha loo raaxaynayn waxaa lagu lisaa xerada laakiin sida qaalibka ah firkadaa la ydhahda meeshaa xoolaha lagu markay barqanayaan lagu firkeeyo ee ay ku nafisayaan ee cidhiidhiga ay ka baxayaan halkaa firkadaasaa la yidhaahdaa ayaa xalbi la mawdicu lxalb waa meelaan xeradii ahayn duleed sii fogiyo dee kambalna maahee waxa weeyaan eryadaa lagu firkeeyo ee wakhtiga roobku dee dhulku rays leeya dhiiqada loo diidan yahay halkaa ay xooluhu ku laga fidsanayaan wey jooga joogihii xalay ay kaga baxayaan intaasay ha ka midaysnaadeen marka caawa waxaynu qaadannay sekadii xoolaha nool iyo qaybaheedii oo runtii u baahan in aad la ysaga hagaajiyo si aanay dee xooluhu u baraka beelin wixii kale markaa la xidhiidhay dahabkii iyo lacagtii iyo tijaaradii iyo beerihii iyo ayuu midba fasal gaara udhigi doonaa in sha allah wallahu aclam